ay ugu heellanayd inay madaxweynahaas doorato waxaa layslahaa maaragtay waa nin dhallinyaro ah waa nin aqoon-yahanah waa nin wadani ah waa nin firfircoon waxaasoo dhan baa dadku sugayeen marka jamhuuriyadda soomaaliya meel kastay tahay iyo soomaalida kale meel kastoy joogto hadday jabuuti degan tahay jamhuuriyadda jabuuti hadday kalinka shanaad joogto hadday n f d joogto meel aan looga dabaaldegin ma jirin magaranaysaa waa la ogaa hadda cabiikii markii lagu dhawaaqayo la dowranayay wixii rasaas iyo isku duba dhacay oo cirka loo ridayay oo cirkii dhammaa u noqday maaragtay xidigo iyo dayax sababta waxay hanweynida loo qabay ninkaas inuu maaragtay dhibaatadii meesha ka jirtay oo wax ka qabanayo haddee muddo haatan laba sano iyo jajaba ayuu joogaa ayay joogtaa hadda isagaiyo dowladdiisii uu dhisay waxaa maanta la dhihi karaa sidii loo hankii loo qabay iyo sidii la rabay waxba isma soo tarin aad iyo aad bay arrintaas u hagaastay u hagaastay maxaa yeelay waa noqon waaye maxamed cabdulaahi farmaajo ninkii la sugayay waa noqon waaye hadda waxaad moodaa nin isaga dhan dansan oo maaragtay hadalkii uu sheegana maaragtay aan ka dhabaynayn talana aan qaadanayn wiilal yaryar oo maarata xataa tala qabiil hadduu qaadan lahaa ninku dad tolahu ka dhashay oo weyn oo dad badanoo fiicano ay ku jiraan dad badanoo aqoon-yahanaa ay ku jiraan waaye aragaha ay ku jiraan hadduu tala ka qaadan lahaa maanta meesha la yaala lama yaaleen hadduu maaragta la taliyayaal fiican samaysan lahaa oo dadka kale ah oo ama nabadgelyada ku fiican ama dhaqaalaha ku fiican ama sooshalka ku fiican waxba wax weyna u qabsoomi lahaa marka midna ma yeelin wiilal yaryara oo meelay ka yimaadeen aan la garanayn ayaa hoosta uga jira oo maaragta dhahaya nimaan annaga haynoo maaragtay waxba kama ahan waddankaanoo ayagiina hadda meel ay waxgeeyeen oo kayrle lama hayo marka marka runtii waxaad moodaa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu maanta taagan yahay heerkii qora ay tiri habar jecleey muuse waa kaas ee lagu kala cararay marka isagu ma niyad xuma fiiri isagu ma niyad xuma laakiin waxqabadkiisaa yar dadkana lama tashado marka ciladuna halkaas ninkaas waa ninkaas waxa dowladda uu dhistay oo maaragtay uu madax ka yahay xasan xasan xasan cali kayre xasan hadda waa nin dhallinyaro ah waxaan maqli jiray kuwa reer baadiyaha oo yidhaahda layli biyo kama keeno layli biyo kama keeno waa rati yaroo qaalin ah oo aan rarka oqoonin oo inta duurka laga soo qabtay heeriye dhab lagu siiyey oo haankii la saaroo ilmihii la saaray ee soco ee la buubay la buubay ee la buubay oo ilmihii dhinac u tuuray oo haamankii dhinac u kala gooyey oo markii dambe markuu heeriyadii iyo maaragtay kabaaladii iyo heryadii o dhan ou daadshay ayuu inta dhaqaaqo duurkii ee walba laga soo qabtou galay marka anigu ninkaas waxaan u arkaa nin oon saas qaalinkaasoo kale ah oo buubaya oo wax badanoo soo dardaray marka u dambaysana heeryada dhan inta daadiyo oo kabadda iyo kabaalada daadiyo ayuu duurkiisa meeshu ka yimid ku noqon doonaa saasaan anugu u arkaa marka labadaas dowladda labadaas dhan ay madaxda ka tahay sidii laga filayey ma noqon ma noqon maaragtay haddii haatan lagamana quusan karo ma garanaysaa waxaa jira wuxuu yidhi mashiiqsi baa iigu haray ninkii quwa haruubay oo la yidhi war iska tuf mashiiqsi yar baa iigu harow yidhi madaxweynaha ma niyad xumaa lagamana quusan laakiin waxa weeye la taliyayaal ha samaysto la taliyayaal ha samaysto wax weyn ooy qabteen ma jirto nabadgelyada inaan waxba ka qaban ciidamadii iyo qoraalka iyo isku dhafka iyo waxa la sheegayo dhan ka kac weeye dhaqaalaha maaragta dhaqaalihii beera lama tabcin uma agriculture lama samayn kalluumaysi lama samayn magara xaggee dhaqaaluhu ka imaanaya dhaqaale maba jiroba wax yaroo ganacsatadu ay keenkeentay waxyaalahaas moogiye iyo canshuur yaroo wasaaraddan wasaaraddan maaragtay maaliyadda runtii way dadaashay sidaan ma filayo way dadaashay laakiin haddee waa keligeed wax yaroo soo araroosa markii baa lagu kala kacaa marka meeshaas dhibaato weyn baa ka taagan dhibaato weyn baa ka taagan saasaan u arkaa dowladdan uu madax ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo
waa gartay taas waxay ahayd arintii xukuumadda madaxweyne cabdulahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo dhankii isku dhafka ciidamada iyo sidii guud u arkaysay adiga dabcan talooyin waa soo jeedisay taa markaa ka nimaano dhankan haddii aan aadno magaalada muqdisho waxaa soo booqday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya axmed abiye saacado kooban ayuu joogay heshiis waxaa jiray soomaalidu siyaabo kala duwan iyo siyaasiyiintu ay u arkayeen oo qodobo badan ka koobnaa abiya waa laabtay ethoobiya markuu tagana asna hadal buu jeediyey waxaadna moodaa ethoobiya oo markaasi gacan milatari lagu haynaya haatan in ay furfurayso arrimaheedii siyaasadda teedii dhaqaal dhinacyo badan genaraale maxaa kaga muuqda arinta la xiriirta imaatinkii abiya iyo xaaladaha gudaha etoobiya
abiya waa yimid waa nin degdegaya weye aad iyo aad u degdegaya maaragtay oo degdegna waxba ma dhalo waxaan khasaare ahayn ma dhalo isagoo waa yimid afar saac buu joogay waxaan maqlay siday ku wada communikegii la soo saaray ama warmurtiyeedkii ay soo saareen labadooda markay wada shireen in siddeed iyo toban qodob lagu heshiiyey oo dekada lahoo sufurid lahoo ganacsi lahoo haddee bahala uu soo qorta asagu ayuu ninkan hoos dhigay ninkanuna uga aqbalay haatan laima dhihi karo siddeed iyo toban mashruuca afar saac inta lagu dersay oo lagu maaragtay ganajaray oo laysku waafqay ayaa oo faa'iido labada dhinacba u leh oo nina soo diyaariyeen ninka kalena uu saxay waxna ka dhimay waxna ku daray afar saac ma anfacayso waxa way saw u keensaday ayaa loogu saxeexay oo la yiri okay waay asagana sawirna waa ka u sheegayay maaragtay markii ka daba orod dambe oo la leeyahay ma ahan wax asaas ma ahan waa ka daba orod laakiin waa oo mindi kugu tagtay weeye waxyaalaha aan aad iyo aad anigu u qoonsaday waxaa ka mid ah markii la yidhi waa laysu furayaa ummadaha dadka waa laysu furayaa taas waxay jidaynaysaa oromadan maaragtay afartanka milyan oo yaacaysa inay inta soo gasho dhulka iyadoo loo furo oy soo yaacdo ay hadhow maaragtay la yidhaahdo ayba qabsatada dalka la wareegto ama milkiyaddiisa wax uga doodo lahaanshaha ay wax uga doodo sidaasuna waa siday harar ku qabsadeen harar siday ku qabsadeen waaye oo ugu gacangeliyeen maliiliq ugu gacangeliyeen garanaysaa ayagoo yaacaya waaba lasoo dhoweeyaa layidhi markii lasoo dhoweeyey joogeen dhowr sanana waxay ka bateen dadkii meesha joogoo dhan waxay u yeereen miliilq miliilqana boqol kunoo askarigu intuu haamiin soo geliyey hawaka saas u taxaa u qabsaday harar sidii oo kalead moodaa in meesha ay ka imaanayso hadda waan maqlaynaa anigaa hargeysan ayaan dhooga tegey dadka nus waa ayaga nus waa ayaga wax howlaha yaryaroo hadda jigjiga waatii cabaadaysa intayn haddan qarax aanu ku dhicin waa kuwii hadlay oo dhahayay oromaa shaqadii naga qaaday meeshaan afar boqol oo annaga uga shaqaynaynay laba boqol iyo konton bay ku shaqaynaysaa dadkii maaragtay loo shaqeeyihii wuxuu u xilanayaa qaymahaas yar iyo hawshaas loo qabanayo marka dadkiiba waa kaba siibayaan si aayarahoo daad camal ay kuu soo gelayaan waa ku kaba siibayaan marka hargeysa sidaas oo kale nus dadku waa oromo wax yaroo dhan qaba waa oromo hadda alla saar hadii la yiraahdo dumarka guriga ku jooga ayaan ayaa diidaya oo dhahay alla kama saarayo markaas si waxay ugu shaqeeyeen mutadawacnimo ah oo aan aan waxba lahayn oo aad iyo aad u hooseyso ayay ugu shaqeeyaan oo maaragtay qarashka uma baxo haddii nin gabar soomaaliya ay u yeerato waxa uga baxaya kadhig afartan dolar konton dolar kani tobanuu ku shaqaynaya toban iyo wax ka yar marka qodobkaas waa qodobkaan adigu anugu aad u sharaystay ayay ahayd midaan ninkaan oo dhulkan ordaya oo ordaya ninkaan waa degdegayaa ninkaanu wax kaloo cusubba wado aniga siday aragtiday tahay meeshan boqortooyaa jirtay boqortooyo embero etiobika la dhihi jiray waa boqortooyadii etoobiya waa imberor imberor tawadoor nin la dhihi jiray baa aasaasoo tigray ahaa dabadeedna waxaa ku xigay mililiq dabadeedna waxaa ku xigay xaylasalaase dabadeedna waxaa ku xigay mingisto dabadeedna waxaa ku xigay melis sanaawi haddana waata halka taagan haddana waata intaasoo dhani waxay ku dadaalayeen dhulballaarsi iyo isku hayn shucuubtaas faraha badan inayan kala daadan oo waa lixdan iyo afar luuqadooda looga hadlaa waa lixdan iyo afar qoomiyadood oo islaami oon israbinna waxuu la ordaya o dhan waxa weeye inayan bahashaasu kala daadan waana kala daadanaysa aniga sidaan qabo maray noqotaba ama ha dhowaato ama ha dheeraatee wax isku hayn kara ma leh waa kala daadanaysaa tigraay ayaa hadhow hadda furi doonta nimankan oo hadda kelinka shanaad xaamiin hore waxaa loogu duulay aniga sidaan sidaan dareensanahay kelinkan shanaad wuxuu ku xirnaa tigrayga tigraygii wakan hadda waa la kaba siibay tigray diyaar wuxuu u yahay inuu goosto i am sure waan hubaa inuu goosto uu diyaar u yahay waana goosanaya kuwaanu soomaalidana waa la socdeen hamiin hore maxay baarlamaanka iyo ayay shir u qabanayeen degdeg ah waxay rabeen inay ku dhawaaqaan sidaan anugu dareensanahay inay ku dhawaaqaan goosasho oo layidhahda annagu waa ka baxnay federaalkii oo awalba aan kolon ku ahayn kolon yaroo ka laalaada aan awalba ahayne aanaan si gudaha hore dhiib uguma aanaan uguma aanaan jirin marka taas markaa wuu ogaaday wuu ogaaday waa kan ciidanka habeenbarkii ku soo daadiyo irdihii o dhan ka xirtay meeshay ku shiri lahaayeen oo dhan iyagana waa kala eriyey arrintu halkaas weeye marka ninkaan wax kale uma socdee wuxuu rabaa inuu imberatoorada etoobiya oo maaragtay intaasoo qarniso boqol sano iyo ka badan ayay jirtaa boqortooyadaasu garanaysa boqortooyoo dhan oo adduunkana waa baaba'day ayadaa weli ka hartay tii ingiriiskaa baaba'day tii turkigaa baaba'day tii roomaankaa baaba'day tii ingiriiska u dambayso qoraxdu kama dhacda la dhihi jirta baaba'day ayaduna waa baaba'aysaa shaki kuma jiro waa baaba'aysaa marka wax kale ma wada ninkan la abi abi waxa uu wadaa waxa weeye inuu celiyo isku celiyo bahashan hadday tigraygu go'o ninkaanuna raaco waa tusbax go'ay waa la kala dhaqaaqaya dhankan ka waran marka ilatariyo kale uu tagay wuxuu si degdeg usugu afjaray xaaladda ilatariyo
ilatariya hadda ewale kuwii hore horey u go'day oo qoonsi way ka heshay dib uma soo celi karo marka waxaa keliya horreeya waxa weeye cadaawaddii halkaas uga furnayd inuu iska damiyo ayuu rabay meel yaroo baadama la yidhaahdo oo dhul yaroo oo ay isku haysteen tigrayga iyo eritreyiinta oo eritreya loo xukumay ayaa maaragta o c eritreya yidhi qaata u-n-ka xukumay oo yidhi dhulkan waa dhul eritreya leedahay isaguna tiiu raacay kuwii hore waa diideen malasann waa diiday kii kale oo xaylamaaran la dhahay dasalim waa ku dhiira waaye inuu ama diido ama yeero ninkan waa kan waa ka booday